asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dable hubaysan oo xalay dib u geystay gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ucida ee gobolka sool hordheeraadan waxay ka soo baxayaan kuna albaabadu xeryihiin ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa axmed karae xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulna adag ka yeelanaya dhowr ajindo oo la shaaciyey madaxtooyada filla soomaaliya oo si faah-faahsan uga hashay qorshaha dowladda cusub ay ka leedahay in la sameeyo lacag shilin soomaaliya wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn weerar lagu laaya kooxo islaamiyiin ah oo ka dhac dalka burkina faso
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqlo wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegantaha kow iyo labaatanka bisha lixaad laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan dable hubeysan ayaa xalay dil u geystay guddoomiyihii xisbiga ucid ee gobolka sool warar dheeraada ayaana kasoo baxaya wararka ka imaanaya magaaladaas canood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay sheegaya in xalay fiidkii lagu dilay magaaladaas allah u naxariistay maxamed axmed faarax oo ahaa guddoomiyihii xisbiga ucid ee gobolka sool mas-uuliyiinta gobolka sool ayaa xaqiijiyey in marxuumka la dilay uu sii gelayay guriga uu ka degan yahay magaalada silaas canood iyaga oo sheegay inay haatan ay bilaabeen baaritaanka ku aadan dilka guddoomiyaha xisbiga ucid ee gobolka sool guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo xubnaha guddiga fulinta ee xisbigaas ayaana taciso u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuum maxamed axmed faarax oo ahaa guddoomiyihii xisbiga ucid ee gobolka sool ee maamulka somalilan marxuum kalidil ayaa horey usoo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada laascanood magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayay marar kala duwan ay ka dhaceen dilal qorsheysan kuwaas oo lagu bartilmaameysaday shaqsiyaad kala duwan markana haddii aan aadno puntland wararka kala duwan ee kasoo baxaya kulan ay albaabada u xeryihiin ay wada yeesheen madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karash ayaa warar kala duwan oo tafaasiil dheeraada ay kasoo baxayaan maadaama khilaaf saldhigta dhinacyadaas uu udhexeeyey deni markii madaxweyne siciid deni uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ee villa soomaaliya hase yeeshee uu kusoo goobay dibna ugu soo laabtay maamulka puntland madaxweynaha ayaana kulan gaar ah markaas dhinacyadu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee caasimada garowe kulankan oo ahaa mid albaabada u xiryihiin ayaa looga hadlayay xalinta khilaafkii dib ugu dhex qarxay labada mas-uulkaas oo saameyn ku yeeshay hay-adaha maamulkaas ee puntland deni ayaa sida wararku ay sheegayaan bilowgii kulankaba ka sheegay in labadooduba ay markaasi ay isku doon ay saaryihiin islamarkaana ay mas-uuliyadda ay wadaagaan wixii ka qaldamaan ay markaas ay ka qaldameen maamulka madaxweyne wuxuu codsaday in khilaafkooda ay hoos u xaliyaan isagoo xusay in mar kastaba ay diyaar u yihiin ama diyaar u yahayba xalka si loogu gudbo buu yidhi ismarwaaga taagan madaxweyne ku-xigeenka ayaana sidaa la xaqiijiyay dhankiisa aqbalay codsiga madaxweynaha ee ku aadan in khilaafkooda ay iyagu ay xalistaan waxaana markaas loo gudbay wadahadalka ganacsiga war lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in qodobka ugu muhiimsan ee ee laga hadlay uu ahaa sidaa laga yeelayo saddexdii wasiir ee xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash taa oo madaxweynaha madaxda khilaafkooda cirka isku soo shareeray wadahadal dheer kadib waxaa lagu heshiiyey in xilka qaadista qaadistii saddexda wasiir uu ka noqdo madaxweyne ku-xigeenka loona daayo xililkooda sida ilaha wargalka ay xaqiijinayaan kadib markii qodobkaas laga heshiiyey ayaa loo ballamay kulan kale oo ku saabsan arrinta agaasimayaashii uu xilka qaadista ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka kulanka dambe ayaana sidoo kale la filayaa in ay qeyb ay ka noqdaan arrimaha kala duwan oo markaasi loo fulin doono axmed karaash sida markaas ilaha ku dhowdhow madaxtooyada magaalada garoowe ay xaqiijiyeen kulankii shalay albaabada u xirnaa ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash xildhibaanada golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan adag waxay ka yeelan doonaan dhowr ajindo oo markaas la shaaciyey xasan hadiyaabi ayaa faahfaahinaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda guud oo ku aadan ajandayaal dhowr ah oo la filaya maanta in mudsi si toos ah loogu qabto xildhibaanada aqalka sare ayaana waxaa lagu wargeliyey xalay inay gebi ahaanba soo xaadiraan xarunta ay ka dhacaysa markaasi munaasabada guud oo kulankaasi ku aadan ajandihiisa waxaa ajendaha kulankaasi maanta si toos ah loogu sheegay in loogu hadli doono laba qodob oo aad u muhiima oo kale ah kow dhismaha iyo shaacinta xubnaha guddiga golaha iyo sidoo kaleba ansixinta xubnaha guddiga wadajirka dastuurka oo loo soo gaabiyo o c sidoo kale waxaa xubnaha loogu baaqay in ay markaasi xilligii loogu talagalay ajendahaasi la qabto inay goobta yimaadaan waxaana la filayaa saacado kadib in si toos ah markaasi ajendaha ugu bilowdo waxaana isha lagu wada hayaa in si toos ah markaasi kulankaasi ugu soo bixi doono waxyaabo aad loo filayo gaar ahaana la rajeynaya markaasi in ay qayb ka tahay ansixinta dhankaasi iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleba macluumaad ku aadan labadan qodob oo aada loogu hadlay
mahadsanid diyaabe madaxtooyada villa soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadashay qorshaha dowladda cusub ee ka leedahay sameynta lacagta shilinka soomaaliga agaasima ku-xigeenka madaxtooyada soomaaliya maxamed amiin sheekh cusmaan oo hadal ka jeediyey shirka dhaqaalaha qaranka ayaa soo hadal qaaday qorshaha dowladda cusub ee dib u sameynta lacagta shilinka soomaaliga agaasime maxamed amiin ayaa sheegay in qorshaha dhaqaale ee dowladda soomaaliya ay kamid tahay in dhowaan lasoo daabo lacagta shilinka soomaaliga oo hadda sii idlaaneysa waxa uu markaas maxamed amiin sheegay lacagta shilinka soomaaliga in markaas ay sii dabargo-eyso wadanka oo dhan iyadoo markaa gebi ahaanba ka joogsay gobolada dhexe ee soomaaliya iyo puntland sidoo kale agaasime maxamed amiin sheekh cosmaan ayaa sheegay in siyaasadda dowladda ay xoog xoog xoog badan ay saari doonto arrimaha maaliyadeed oo si dhow uga shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo daabacadaha lacagta shilinka soomaaliga shaqabuurka ayuu sheegay in muhiimad gaara ay u leedahay dowladda isagoo kalena wax soo saarka iyo kubcinta daqliga kasoo xarooda gudaha dalka ayuu sheegay inay xoogi saari doonaan dowladda cusub ee iminka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
waxaa jira waxyaaba fara badan ee arrimahaasi marka siyaasaddaasi kaabaya ay ugu horrayso taabagelinta awoodda shaqe ee bangiga dhexe waxay ogtihiin bangiga dhexe inuu yahay cunsur awood muhiim u ah si loo hirgeliyo siyaasad maaliyadeed ee dalka waxaa qorshaha ka mida in la sameeyo lacag shilin soomaali ah oo runtii aan rajaynayna in naqato mustaqbalka mid dalkan iyo dadkan dhaqaalihiisa wax ka bedesha waana astaanta qaranka iyo maaragta miisaanka lagu cabiro dhaqaalaha dal walba uu leeyahay marka waxaan rajaynayaa in mustaqbalka iyadana taas ay hirgasho waxaa kaloo ka mid ah in la dhiso hay-ado maaliyadeed oo iyagana kaabayo isla dhaqaalaha ay ka mid yihiin bangiga horumarinta oo kale bangiyada ganacsiga kuwaas oo xiriiriya sahlana in maalgashi lagu sameeyo dalkan aas-aasna u noqda xiriirka dhaqaalaha dalka iyo dibadda siyaasad cad ee lagu dhiirigelinaya maalgashigana waa ay ka mid tahay manaafisada madaxweynaha waana la hirgelin doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa xusid mudan in maanta barnaamijyada horumarineed ee kooban ee magaaladan ka socota ama dhismeelaha noqoto waxaa maalgeliyo bangiyo yar ee soomaaliyeed taasna runtii waxay dhiirigelin u tahay in dadka soomaaliyeed haddii siyaasad cad ee dowladda ka leedahay una soo jiito maalgashi kale oo dibadda ah in dalka uu maaragtay mustaqbal weyn dhankaasi uga muuqdo runtii ahmiyad khaasa ayuuna arrintaasi uu sii doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa ka mid a arrinta aadka u muhiimtaha in la tayeeyo nidaamka canshuur qaadista dalka runtii aa u muuqato meeshaas inay u baahan tahay in la hormariyo waxaa la casriyin doonaa habka nidaamka loo qaado canshuurta oo noqon doona mid digitaala oo qof waliba runtii waafaqsan nidaamka casriga ee maanta adduunka uga shaqeeya iyadoo rajaynayo in la ogaado dakhliga soo gala dowladda maalin walba oo si oo digital ah oo runtii arrintaas lagula socon doono halka maanta la ogyahay wixii ka baxa dowladda lala socdo oo ay dhanka dakhliga soo gala ee dhanka cashuuraadka dhinacaas gaab weyn uu ka jiro iyadana taas waxbaa laga qaban doonaa waxa uu ahmiyad gaara madaxweynuhu uu siinayo waxay tahay in systematic laga dhiga wax walba oo la casriyeeyo oo maaragtay egoverment u noqoto calaamadaha sistamka soomaaliya ugu shaqey doona mustaqbalka dhow isagoo taas ka amaqaadayana wuxuu dhowaan u magacaaba la taliya dhinacaas kala taliya oo maaragtay arrimaha dijitaalka iyo e-governtiga wax la xiriira
halka warkaas waxna maad kala socotaan waa dalsan ciidamada burkina faso ayaa sheegay in ugu yaraan boqol labaatan sideed dagaalyaano oo ka tirsan kooxda islaamiyiinta lagu dilay saddex howlgal oo militariga dalkaas ay sameeyeen dowladdu waxay sheegtay in howlgallada dhulka iyo cirka ee lagu sugayo ammaanka la xoojiyey bartamihii bishii may iyo bishan juun ee aan ku jirno burkina faso ayaa la dhibaatoonaysa weeraro joogto ah oo kaga imaanaya kooxaha jihadoonka ah tan iyo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay weerar ka dhacay magaalada santega ee waqooyiga gobolka saaxil ayaana lagu dilay in ka badan siddeetan qof waxaana ku barkacay kumanaan kale bishii janaayo ee sanadkan militariga ayaana afgembi kula wareegay awoodda waxaana dowladda ku eedeeyay inay ku fashilantay inay ku fashilantay wax ka qabashada ammaanka iyo weerarada ay geysanayaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda warkii subaxnimana waa naginta aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel